amaba se waxa weeyaan waxyaabo xaaraama aada samayso oodi ribada ku tacaamusho si aada lacag ugu hesho amaba se dadka aada dhacdo ama aada xaddo adoo le carruurtaydaan aada u jecelahay iyo naftayda iyo dadkayga jacaylkaagaasi mid macsiyo ayuu noqonaya fa idaa taqad haddii ay ku xadgudubto calaa xayaatihi qofka noloshiisa maxabadani iyo wa qalbihi qalbigiisa oo axabahaa ashyaadaasi uu jeclaado ka xub illaah sida jacaylka ilaahay oo kale aw ashadda ama mid ka daranba fa hiya iyadu maxabbatun weeyaan oo shirkiya waa jacayl shirkiya markaana isu bedelaysa hadduu jeclaado caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay mid la siman amaba se mid ka sarreeyo ka badanba dee jacaylkii dabiiciga ahaa ee qofka ku beeraa ee mubaaxa iska aha wuxuu isu bedelayaa mid shirkiyu isu bedelaya oo maxabada dabiiciga ahi inay heerkaa gaadho looma baahna oo waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka jeclaado caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa inuu ka jeclaado waladkiisa iyo waalidkiisa kadalika ilaahay subxaana wa tacaala diintan iyo sharcigan uu soo dejiyey waa inuu ka jeclaado ashyaadan oo dhan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi zuyina linnaasi dadkii waxaa loo qurxiyey xubu shahawaat waxyaabaha naftu ay macaansanayso ee ay jeceshahay jacaylkoodaa loo qurxiyey waxyaabahaasi oo min annisaa'i dumarkii ah dumarkii baa nafta la jeclaysiiyey iyo waalbaniina inamadii ilaahay subxaana wa tacaala halka wuxuu sheegay albaniin kadalika ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam markuu qoomkiisa u tirinaayay nicmooyinka ilaahay uu siiyey inuu yihi wayumdidkum biamwaalin wa baniin war ilaahay miyaanu idin siin xoolo iyo inamo waxaa markaa aayaadkaa culimmadu ay ka qaataan nicmat lwalad inay tahay akbaru min nicmati lbint ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku siiyo inamo iyo inuu habla ku siiyo labaduba waa nicma min allah hase ahaatee aayaadkani waxay ishaarayaan nicmada waladku ama inanku inay ka weyn tahay nicmat lbint nicmada inan taas waa fi ljumla guud ahaan marka labada jinsi la ysgarab dhigo laakiin marka ay noqoto in mid iyo mid la ysgarab dhigo imisaa inan ka wanaagsan inan oo ka khayr badan oo uga nafci badan labada waalid iyo waalqanaatiiri xoolihii faraha badnaa ee almuqantara ahayd mid la kaydiyey oo la labanlaabay oo la siyaadiyey ayaa nafta la jeclaysiiyey xoolaha faraha badanoo min adahabi dahabkia iyo walfida lacagtii ama qalinka waxaynu idhaahno fidada iyo waalkhayli fardihii almusawama ee ahayd mid la daaq geeyo o la sii daayey waxaa kaloo la yidhi waalkhayli fardihii almusawama ee ahayd mid la calaamadiyo la suntay oo xoolaha in la suntaa mamnuuc maaha laakiin waxaa mamnuuca in laga sunto wejiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu arkay dameer wejiga laga suntay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa uu nacdalay ciddii sumaday dameerkaasi xoolaha waa la sunti karaa laakiin waa in laga sunto meelaan wejiga ahayn waa mamnuuc in wejiga laga sunto ama halkan ha noqoto ama halkan salaantaba ha noqoto waa diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo loo baahanyay sumadaasi de inaanay noqon sida reer miigu ay suntaan oo ah in madane aada iyo aada u caddaaday dee neefkii ay ku shiilaanba oo ilaa hilibkiisa ay dhex geliyaan waxaan calaamad unbaa looga jeedaaye waxaa loo baahan yahay calaamada neefkii inaan waxba yeelahayn oo dee neefkii in la cadaabo looma baahna waa in loo naxariisto weeye fardihii markaa la suntay ayaa ka mida xoolahaasi nafta la jeclaysiiyey iyo walancaami nicmoolaydii waa geela iyo lo-da iyo adhiga iyo walxarhi beerihii ashyaadaasi oo dhan ayaa nafta loo qurxiyey oo la jeclaysiiyey marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay nafta in la jeclaysiiyey jacaylkaasi dee nafta laguma canaanan waa mid ilaahay subxaana wa tacaala uu ku beeray naftu inay jeclaato dumar iyo inamo iyo xoolaha dahab iyo fido iyo fardahaasi iyo waxaa imika dee meeshooda gala sida baabuurta oo kale iyo xoolihii nicmooleyda ahaa iyo beerihii naftu waa jeceshay jacaylkaana laguma dhaleecayn oo laguma ceebayn laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamayaa in ashyaadani ay tahay ashyaa aan daa'im ahayn oo suulayso meesha ka baxaysa sidaa awgeed aakhira ay tahay ta iyadu daa'imkaa abaalmarinta ilahay agtiisa laga helayaana ay ka weyn tahay markaa abaalmarinta iyo aakhira waa inaan la dayicin oo ashyaadan aanay kuu kalifin aad dayacdo wuxuu ilahay yihi dalika waxaa la soo sheegay oo dhami ama dumar ha noqoto ama caruur ama dahab iyo fido ama xoolaha kale mataacu lxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda weeyaan noloshii addunya ahayd mid dhow wallahu ilaahayna cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnu lmaab noqosho wanaaggeed ayaa agtiisa ahaaday oo meel loo noqdo oo wanaag lagala kulmo ilahay agtiisa ayaa wanaagsan qul waxaad tidhaahdaa buu ihi rabbi subxaana wa tacaala a unabicukum ma idinka waramaa bikhayrin wax ka khayr badan min dalikum waxiinaasoo dhan ee lasoo taxay naftiinu ay jeceshahay liladiina kuwii waxaa u sugnaaday itaqow ilaahay ka cabsadee ka amar qaatay cinda rabbihim rabbigood agtooda waxaa ugu sugnaaday jannaatun jannooyin tajri ee ordayso min taxtihaa kaynteeda iyo fooqiiqeeda hoostooda alanhaaru wabiyadii khaalidiina xaalayihim kuwa ku waaraaya fiihaa jannooyinkaasi waa laga saarahay wa aswaajun dumar baa u sugnaaday mutaharatun ah kuwo la nadiifiyey oo haba yaraatee waxaa dumarkan adduunyada jooga kusoo dariya iyagoo aan shaqo ku lahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay daahiraat wa ridwaanun baa u sugnaaday raalli ahaasha min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallahu ilaahayna basiirun bilcibaad addoommaha waa mid aada iyo aada u yaqaana marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramayaa waxyaabahan adduunyadee naftu ay jeceshahay inaanay qiimo badan lahayn qiimahoodana inaan la dhaafin oo ah in nolosha adduunyada in loo adeegsado laakiin sheega qiimaha leh ee aadka iyo aadka uga sarreeye ka wanaagsan waxaan inay tahay alxayaatu alukhrawiya xayaatada aakhiro ninka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda in la gelin doono jannadaasi sifadeeda la sheego weliba uu ku waari doono oo la siin doono dumarkaasi xuurulcayn raalli ahaansha ilaahayna subxaana wa tacaala uu heli doono oo raalli ahaanshaha ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu ka raalli noqonaya waa naciim zaayida waxaa kusoo aroortay xadiid saxiixa inuu ilaahay subxaana wa tacaala u imanayo ahluljanna oo markaasi ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiinayo bal naciimkan ay ku jiraan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay ku odhanayaan ilaahayo wax wax walba waadna siisay oo jannadaasi ayaadna gelisay oo ilaahay subxaana wa tacaala u odhanaya markaa raalli ahaanshahaygiina dushiina ayaan ka yeelo bimacnaa weligiin idin cadhoon maayo waa nicmo aad iyo aada u weyntaa lafteedu wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka warramaya nebi yuusuf iyo walaaladii arrintii dhex martay iyo aabbahood id wakti xus qaaluu ay yidhaahda yuusuf walaaladii la yuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii ayaa axabbu ilaa abiina aabbaheen uu inaga jecel yahay minaa innaga markaasuu yidha wanaxnu cusba innagoo weliba kooxa ina abaana la fii dalaalin mubiin aabbaheen baadicada ayaa uu ku sugan yahay ee ninka yuusuf ka takhallusoo dila aayadda markaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramayaa nebi yuusuf inuu lahaa inamo inamadaasi markaa waxaa jiray yuusuf iyo walaalkii sida ay mufasiriintu tilmaameen bah gooniye ahaan kuwa kalena bah kalay ahaayeen waxaana taa ishaaraysa dee inay yuusuf walaaladi yidhaahdeen la yuusufu wa akhuuhu labadaasi inay gooni u walaala yihiin si gaara inay sheegeen ile dhammaantood walaala yihiin hadday isku wada bah ahaan lahaayeen ma yidhaahdeen yuusuf iyo walaalkii yuusuf iyo walaalkiiu markaa aabbay naga xasad ayaa qaaday nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam iyo walaalkii jacaylka aabbahooda ay ka xaasideen marka aayadda qisadu dee waa dheer tahayo imika shaahidka innaga inoogu jiraa wuxuu yahay yuusuf aabbihii oo dee yacquuba calayhi salaatu wasalaam oo nebi ahaa jacaylka uu jecel yahay carruurtiisaasi laguma dhaleecayn waayo waa xubbigii abiiciga ahaa ee qofka ku beeraa hase haatee culimmadu waxay sheegeen in loo baahan yahay qofku in cadaaladda uu ilaaliyo xataa carruurtiisa dhexdooda oo ay sababi karta haddii carruurtiisa u kala eexdo inay cadaawadi dhex timaado sida qisadan waxa weeyaan aynu ka qaadanayno marka jacaylka dabiiciga ahi waa mid iska mubaaxa haddaanu qofka macsiyo ku kalifin ama xadkiisii aanu dhaafin wuxuu yihi sheekhu raximahullah darsigeenna cusub taasi takmiilaya dhammaystiraya ee darsigii hore ah taxriimu ducaai gayri illah taxriimu ducaai gayri illah xaaraantimaynta la xaaraantimeeye la mamnuucay allah subxaana wa tacaala cidaan ahayn in la baryo cidday doonaysaba ciddaasi ha noqoto makhluuq kasta in la baryo mamnuucitaanka la mamnuucay shareecadu ay mamnuucday baryada laga hadlaya waxa weeyaan ama ducaada halkan laga hadlayaa ducaa lcibaada iyo ducaa lmasala labadu waa soo gudagelayaan oo cibaadadii cid makhluuqa in xaggiisa loola kaca dee waa mamnuuco waa xaaraan waxaa kaloo mamnuuca su-aashii iyo weydiintii ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in xaggiisa loola kaco ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn mar wax la weydiisan kara ayaa jirta laakiin taasi shuruud ayaa sharcigu u dhigay shuruuddaasi waxay tahay ciddaasi horta waa inay noqoto cid nool waa inay noqoto oo qof dhintay waxba lama weydiisan karo sida aayaadka qur-aanka ee aynu akhrin doona insha allahu tacala ay tilmaami doonaan waa tallabaadee waxaan la weydiisanayaa waa inuu noqdo wax makhluuqaadku ay karaan wax makhluuqa awooddooda ka baxsan oo ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane cid kale aanay qaban karin makhluuq lama weydiisan karo waana waa waadix waa mid iska cad ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu la gaarka yahay ee ka baxsan awoodda iyo qudrada makhluuqaadka sida soo daynta roobka iyo waxa weeyaan bixinta caruurta kadalika waxaa la mida rafcinta iyo koryeelista abaarta iyo arrimo kaloo fara badan oo aynu garanayno waxaa shuruuddaa ka mid a ciddaasi aada wax weydiisanaysaa wax uu karo weliba aada weydiisanaysaa dee inuu kula joogo oo bimacnaa uu yahay qof xaadir ah ama dee fii xukmi alxaadira kii maqnaa la xukuma ka xaadirka wuxuu noqonayaa qof kula joogo aad tidhi war hebelow kitaabkaa ii dhib ama hebelow iyo amaahay toban kun oo shilin waa qof nool baad wax weydiisatay oo waxaanad weydiisanaysaana uu yahay wax makhluuqa ay qaban karaan oo ilaahay subxaana wa tacaala awood uu u siiyey waana xaadiroo uu kula jooga kan kula jooga kala xukunka ahina wuxuu noqonayaa dee qof maqan tusaale ahaan inaad kula hadasho telefoon ama wax la mida isagoo maraykanka jooga aad tidhaahdo alaabta noocaas iyo noocaasa ii soo dir waa fii xukmi alxaadir kii maqnaa ayuu la xukum yahay laakiin qof kaa maqan oo aan ku maqlahay inaad wax weydiisataa iyaduna waa mid mamnuuca oo tusaale ahaan sheekhii waxa weeyaan xerta oo jooga burco inaad tidhaahdo sheekh hebelow col baa nahaye naga soo gaadh waa min ashirki taas shirkiga ayay ka mid tahay marka shuruudda caynkaasiyo marka la helo ayaa makhluuqii wax la weydiisan karaa laakiin makhluuqii waxaana makhluuqaadu karin lama weydiisan karo isagoo dhintay waxba lama weydiisan karo isagoo kaa maqanna waxba lama weydiisan karo haddii la weydiistana shirki bay noqonaysaa shirkina waxay u noqotay liannahu wax aanu karin ayaad weydiisatay oo bimansilati alkhaaliq baad dejisay allihii khaaliqa ah subxaana wa tacaala mansiladiisa iyo martabadiisa ayaad dejisay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waidaa saalaka markay ku weydiiyaan cibaadii addoommahaygu canii aniga markay iga kaa waraystaan anigaaba u jawaabaya adigu ha u jawaabin weeye macnuhu ilaahay baa markaa jawaabay oo wuxuu ihi fa inii qariibun lama odhan faqul inii qariibun waxaad ku tidhaahdaa waan idiin dhowah ee ilaahay jawaabtiiba isaga ayaa tawaliyo wuxuu ihi fa inii qariibun anigu waan dhowah ujiibu waanan ajiibayaa dacwata daaci ka dhawaaqaaya dhawaaqiisa iyo baryadiisa waan ajiibayaa idaa dacaani marka aniga way baryo ilahay baa ka ballan qaaday subxaana wa tacaala oo ilaahay subxaana wa tacaala addoonku haddii uu baryo wuxuu uga ballan qaaday inuu ka aqbalayo laakiin taasi de waxaa ka sokaysa baryadaadu inay noqoto mid laga helo shuruuddii sharciga ahayd ee loo baahnaa wixii in laga aqbalo diidayana meesha waa inay ka maqan yihiin rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin musaafira oo basaasaysan oo boodh badan oo safar dheer galay waa asbaabta keentay in qofka ducada laga aqbalay arrimahaas ka mid yihiin qofku inuu musaafir yahay qofku inuu yahay qof mutawaadica oo kibir iyo isasarraysiini toon iyo barwaaqa toona aanay ka muuqan oo weliba yamuddu yadayhi ila asamaa gacmihiisu kor u qaadaya oo min asbaab ijaabati ducaa in gacmaha kor loo qaado waayo rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam ilahay uu ka xishooda addoonku markuu gacmihiisa kor u qaado ilahay kor uu ugu qaado inuu ilaahay kusoo celiyo iyagoo sifira iyagoo madhan waxaanu leeyay yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi buu leeyay oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku baryayaa magaciisaas haddana wuxuu uhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam anaa yustajaabu lahu sideebaa waxa weeya loo ajiibaya lama aqbalayo waayo xaaraan ayaa ninkan uu quutay xaaraan buu gashan yahay xaaraan ayaa uu ku soo koray markaa xaaraamta oo la cuno la isticmaala waa asbaabta waxyaabaha diida waa mawaanicda diida qofka ducadii laga aqbalo ducaduna si hor aynu u tilmaanay waxay ka dhigan tahay leebkaasi dee qaansadu ay tuurayso marka waa leeb qalbigaaga oo qaansadii ah uu ridaayo mogta haddii dee qalbigaagu uu xoog badan yahay meeshii la rabay uu gaadhsiinaya haddii kalena meel dhexo halkana oo meeshii la rabay aan ahayn ayaa uu ku tuuraya marka ilaahay ballanqaadkiisa marna burin maayo laakiin haddii dee ducadii la aqbali waayo waxaa dhici karta inay adiga wax kaasi yihiin oo adiga arrinkaagu aan waxa weeyaan isku dubadhacsanayn ilaahay wuxuu ihi marka haddii ay doonayaan ducada inaan ka aqbalo falyastajiibuu lii aniga hay ajiibaan oo hayga amar qaataan waliyu'minuu bi hay rumeeyaan lacallahum yarshuduun waxaa laga yaabaa inay hanuunaan oo dariiqa tooska ay qabsadaan hadday la yimaadaan arrimahaasi laga rabo marka aayadda waxay tusinaysaa ducadu inay tahay cibaado waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala addoomihiisa aa ku tawjiihiyey uguna yeedhay oo ugu baaqay mar haddii dee baryadu cibaado ay noqotona dee cibaado cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala looma leexin karo qaala allahu tacaala ilahay wuxuu uhi isagoo ka warramay mushrikiintii in yadcuuna ay maa yadcuuna ma baryayaan oo ma caabudayaan min duunihi ilaahay sokadi ilaa inaathan kuwo dhadig mooyaane oo bimacnaa asnaamtan ay caabudayaan magacyo dhadiga ayay leedahay sida laata iyo cuze iyo waxa lamida manaata iyo wa in yadcuuna ay maa yadcuuna ma baryayaan ilaa shayaanan shayaan mooyaane oo mariidan madax adag oo fi lxaqiiqa qofka ilaahay hayrkii baryaya ee makhluuqaadka baryaya cidduu baryaya waa shaydaan oo dee dhagaxan iyo xajarkan iyo qofkan ibni aadamka ee iska dhintay baryadiisu uma socotay cidda ay u socotay ku farxaya arrinka noocaasi ee jecel ee ku baaqaya ee u qurxinaya qofka waa shaydaan weyn waxaana axaadiida saxiixa ku sugnaatay shayaadiintu inay asnaamta dhex geli jirtay sanam ay caabudayaan oo la qoray oo dhagaxa ama geeda ayaa shaydaan u dhex gelaya markaasuu ka ka dhex hadlaya sa balaga ilaahay isu noola hadlayo iyo waxauna leeyahay fi lxaqiiqana imikana waa jirtaa in xabaalaha dad fara badan oo barya oo roob iyo carruur iyo waxyaaba weydiistay inay shayaadiintu usoo dhex galaan oo marna iftiin ay uga muujiyaan marna ay qabrigii uga dhigaan wax dhaqdhaqaaqaya sida qubuuraha xaggan ku yaalo waxa weeyaan xadra inta lagaa qabsada ay leeyihiin baleega qabrigii baa dhaqdhaqaaqayo sheekhii baa soo baxayo xadrada ka qayb gelayay shayaadiintu aada iyo aad bay dadka u lumisaa oo weliba ay ugu lumisaa baabkaasi shirkiga iyo ducaau hayr illah waxa uu tilmaamay sheikhu lislaam raximah llah in dad waxa weeyaan badda ku jira ay dabayl ku kacday dabeetana ilahay kayrkii ay baryeen sheekh yuunusowna soo gaadha ay yidhaahdeen sheekh markaa iyagu ay lahaayeen oo dhintay dee deetana yidhah waxaanu aragnay nin marya cadcadoo doonida dhinacaa haya sheekh yuunus iska dhimay oo qabrigiisu ku jiraayo naftiisa waxba uma qaban kara iska daaya inuu cid kale wuxuu qabtee soona bixi maayo ilaahay baa sheegay taa wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun ayuu ilaahay yidhi dad la halaagay mamnuuc bay ka tahay inay dib usoo noqdaan adduunya dib ugu soo noqdaan ee waxaan dadkan kaday ee dagay waa shaydaan oo suuradii sheekha ayuu isu soo yeelayaa si uu dadkaasi u lumiyo uu u hallaabiyo khaalid ibn waliid ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray sanam ka mida waxa weeyaan asnaamtii qureysheed inuu soo jajabiyo soo burburiyo sida xadiidka saxiixa ku sugan saxaabadii waxay yidhahdeen sanamkaa waxaa nagaga soo baxday bay yidhaahdeen naa qaawan oo timaheedu waxa weeyaan kala filiqsan yihiin oo ciid isku qasaysa waa shaydaan tii ayaa markaa qoorta uu ka jiray khaalid ibn waliid radia allahu canhu lacanahu llah ilaahay baa nacdalay shaydaanko naxariistiisa ka fogeeyey oo qaala wuxuu ihi shaydaankuna laatakidanna ka yeeshee oo ka samaystay min cibaadika addoommahaaga nasiiban qayb mafruudan go-aanoo waxa weeyaan ilaba illow aan helayo saasuu ka ballan qaaday waan luminayaa qayb baan ku yeelanay or dad aniga ii shaqeeyaan ku yeelanaya oo aamirtayda fuliya waanu ku yeeshay dee arrinkaana lug iyo farasba waa ugu taagan yahay shaydaan qaala tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu ihi qul waxaad tidhaahdaa anadcuu waarma waxaanu barinaa min duuni illaahi ilaahay sokadii maa laa yanfacuna waxaan waxba nagu tarahayn oo walaa yadurunaa dhibna aanna gaadhsiin karin taasaad noogu yeedhaysaan inaanu barino oo wa nuraddu miyaana laga celiyaa markaa miyaana laga celinaya macnaa markaanu saa samayna calaa acqaabina cidhbaha yaga iyo xagga yaga dambe bacda id hadaana allahu ilaahay subxaana wa tacaala intuuna hanuuniyey kadib macnaa waxay tusinaysaa inay riddo tahay dee riddo iyo islaamkii oo laga noqday haddii la baryo cidaan nafci iyo dhibaato toona aan haynin kaladii sidii oo kale sidii kii oo kale inay noqono miyaad doonaysaan istahwathu shayaaiin shayaadiintu ay duursatay fil ardi dhulka dhexdiisa oo xayraana ah mid asqaysan oo jihooyinkii iyo dadkii iyo meeshuu doonaya dhinacay ka xigtaba aan garanahayn qofka saaxibu shirkiga waa sidaa weeye marba meel buu isku taaraya mar ilaahay baan baryaabuu odhanaya mar ilaahay iyo wuxuu xidhiidhinayaa mid makhluuqa mar makhluuqa ayuu gooni u baryaya mar makhluuqaadkii laftooda wuu sii kala fadilayaayoo qaar buu aamini waayo odhanaya xaaladan adag waxba kama qaban karaan waa xeeraan waa mid asqaysan oo kale ayuu ka dhigan yihi oo meel u socda aan garanahayn lahu waxaa u sugan kaasi asxaabu saaxiiba ayaa usugan yadcuunahu ugu baaqaya ila lhudaa hanuunka oo le i'tina waar xaggan ayaa khayrkii wanaaggii uu kaa xigaayo meeshaad ku socotee kaale bay leeyihi laakiin uma jeeda dee shaydaankaa meel kale uga dhawaaqaya waa dadkii tawxiidka ugu baaqaya weeye qul waxaad tidhahdaa ina huda allahi hanuunka ilaahay huwa lhudaa isaga ayaa hanuunkii dhabtaa ah wa umirnaa waxaana la amray linuslima inaan u hogaansano lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood inaan u hogaansanana la amray oo cid kale aanaan ka amar qaadan aayaddu marka waxayna tusinaysaa baryada inaanu xaq u lahayn qofaan ama makhluuqaan waxbana dhibi karin waxbana aan tari karin baryadiisuna inay riddo tahay wa nuraddu calaa acqaabina wa qaala subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ihi ina aladiina waar kuwan tadcuuna aada baryaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadi cibaadun waa addoomo amhaalukum idinkoo kala ha nimanka khuraafiyiinta suufiyada iyo dadka markay khaldayaan waxay yidhaahdaan waar aayaadkan qur-aanka waxay ka hadlayaan dadkii sanamada caabudaya dhagaxaanta iyo kaynta laakiin qofka barya awliyada ilaahay iyo ambiyada iyo malaa'igta kaasi isaga aayaadkani kuma dabaqmayaanoo shirki muu samaynin bay yidhaahdaan ma aragtay ilaahay inuu leeyahay ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum kuwanaad ilaahay soo kadii baryaysaan waa addoommo idinkoo kala oo bimacnaa intaad qaban kartaan unbay qaban karaan inta waxa weeyaan dhib aad celin kartaan ayuunbay celin karaan ee awood dheeraado iyagu ay leeyihiin ma jirto ee fadcuuhum balbarya dee haddaad dayn weydeen balbarya falyastajiibuu lakum bal ha idin ajiibaana barya in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan idinmana ajiibayaan de oo baryadiina ma ajiibayaan marka mushrikiintan ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramaya fi lqur'aani alkariim dee ficil ay sameeyeen buu ilaahay subxaana wa tacaala xumaantiisa inooga warramaya cid kastoo ficilkii oo kala samaysa dee la xukun bay noqonaysaa ee maaha in iyaga si gaaro loo haystay oo qabiilkooda lagu haystay ama midabkooda lagu haystay ama dhulka ay degan yihin lagu haystay ee ficil ay sameeyeen baa lagu haystay ficilkii cidda samaysaa dee la mid bay noqonaysaa waa ta labaade nimankani dee dhagax iyo geedun may caabudahayn dhagax iyo geedun may baryahayn ilaahay sokadii ee addoommo wan wanaagsan bay qaarkood baryayeen qaar baa malaa'igta baryayay qaar baa ambiyo waxa weeyaan ku lumay qaar baa dad saalixiino wan wanaagsan ku lumay xataa culimmadu ay yidhaahdeen magacyadan laata oo kale sanamkaa caabudayna magacaa laha dee asalkiisu nin wanaagsan buu ahaa oo dhintay oo dadka waxa weeyaan xujaajta kaalmayn jiray oo sharaabka u qooshi jiray deetana markii uu dhintay dha wallahi ninkaasi nin la quuro mu ahayne waar ninkaasi xusuus aynu u samayno ilaa markii dambe isagiiba dee ay caabudeen marka cid kastoo la baryo dee ilaah baa laga dhigtay ama ilaah ha loo bixiyo ama sanam ha loo bixiyo ama weli ha loo bixiyo ama waxa weeyaan qubad ha loo bixiyo ama qabri ha loo bixiyo magaca doonay siduu bixi magacu waxba kama bedelayo alasmaa laa tughayir xaqaa'iq ashyaa magacyadu ma bedelaan xaqiiqada ashyaada waxba kama bedelayo haddaad kan dhagax u bixiso waa rinkood waa laisla wada garanaya haddii waxa weeyaan kitaabkan aad u bixiso raashinna dee raashin maaha waa kitaab waxba xaqiiqadii magacu ka bedeli maayo laakiin taasi marka aan leeyahay maaha macnaheedu qof kasta oo muslima oo maalan barya makhluuqaadkaasi inaynu markiiba odhana diintii waad ka baxda oo qofka gaalkee diintaba aan soo gelin isagu wax cudurdaaroo uu leeyahay haba yaraatee ma jirto laakiin qofka muslimkee diinta soo galay haddii shirkiga caynkaasi uu ka dhaco markiiba lama gaalaysiinayo ilaa xujada lagu oogo xaqana loo caddeeyo shubahaadkana laga suuliyo iyo waxyaabahan uu isagu ismoodsiinayo haddii xaqi markuu u caddaado kadib oo shubahaadkii iyo waxyaabihii uu cuskanayo ama adilo uu moodayana meesha laga saaro haddii wixii uu sii wado kusii madax adeego dee markaa kaafir buu noqonaya illa waxaanu ku dhacay waa kufriye kufrinimadiisuna ay u caddaatay iyo waxaan inuu gaalnimo yahay wa qaala jala wacala ilaahay wuxu uhi waladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duuni illahi ilaahay sokadii laa yastatiicuuna nasrakum waar inay idin gargaaraan ma awoodaan walaa anfusahum yansuruun nafahoodana kuwa u gargaarayaba idinkana waxba idinma qabanaya naftoodana waxba u qaban maayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi walaa tadcuu ha baryin min duuni illahi ilaahay sokadii maa laa yanfacuka waxaan waxba kugu tarahayn walaa yaduruk dhibna aan ku gaadhsiin karin fain facalta haddaad sidaa samayso fa inaka adigu idan markaasi min alaalimiin ay min almushrikiin mushrikiintaad ka mid oo dulmiga halkan waxaa looga jeedaa shirka ina shirka la dulmun cadiim waa ka ilahay yihi subxaana wa tacaala wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi lahu ilaahay waxa u sugnaaday dacwat lxaq yeedhmadii xaqa ahayd wladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duunihi ilaahay sokadii laa yastajiibuuna lahum bishay wax allaaliyo waxay ka ajiibayaan oo ka aqbalayaan ma jirto awoodba uma laha dee inay ajiibaan ilaa ka baasidi kafayhi arrinkoodu maaha ilaa mid labadiisa gacmood fidiyey mooyaane ila almaa biyihii ceelka guntiisa ku jiray ku fidiyey isagoo dusha sare jooga liyabluga fahu si biyahaasi afkiisa ay usoo gaadhaan wamaa huwa bibaaligi kuwa soo gaadhayana dee maha ilaahay wuxuu leeyahy qofkan makhluuq weydiisanaya waxaanu karin oo ilaahay inuu qaban karo wuxuu ka dhigaya nin ceel dheer soo dul istaagay oo biyaha intuu sidaa waga deeta biyaha si jeclaaday inuu cabo oo biyihii waxa weeyaan gacmaha uu sidaa ugu fidiyey oo rabo biyaha ceelka guntiisa ku jira gacmihiisa inuu kusoo qaato afka uu soo gaadhsiin miyuu soo gaadhsiinaya ma soo gaadhsiin kara de saasay ka dhigan tahayoo ninkan makhluuqa baryaya makhluuqaasi wax allaala wuxuu qaban karaa ma jirto wuxuu ilahay yihi wamaa ducaau lkaafiriin kuwa kaafiriintaa baryadoodu may noqon ma aha ilaa fii dalaalin baadi cad mooyaane wax kale maaha wa qaala tacaala ilahay wuxu uhi waladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni illahi ilahay sokadii laa yakhluquuna shayan waxuma abuuri karaan wa hum iyaguna yukhlaquun kuwa la abuuro weeye ilahay baa abuuray oo iyaga intay iska daayaan ilaaha abuuray miyay baryaan amwaatun waa kuwa dhintay oo hayru axyaa aan noolayn oo waxaan noolayn waxaan noolayn oo dhintay inaan la baryi karin mayna aayaddu ku caddayn oo lagula yaabayay kuwanoo la leeyahay waar kuwa makhluuqiina sideebay u baryaanoo khaaliqi ay uga tegayaan waar kuwa amwaata oo dhintay sideebay u baryayaayanoo ilaaha alxayu alqayuuma baryadiisi ay uga tegayaan wamaa yashcuruuna kuwaasi dareemi maayaan buu ilaahay leeyihi kuwaan ay baryayaan hadday waxoogii waxay ogaan lahaayeen maalinta lasoo saarayo qubuurta lagoo saaraya maalintay tahay ma oga markaa taa adiga laftaadana baryadaadan warkama hayaan adiga ayuunbaa cidlo ka qaylaya oo ka dhawaaqaya haddii mararka qaarkood aad wax aragtana waxaad aragtay maaha qofkii dhintay oo kuu yeedho kuu dhawaaqay amaba se wax kuu qabto wixii aad ugu yeedhaysa wax kaaga qabtay ama isagii oo soo baxay maaha waa shayaan mariida wain yadcuuna ilaa shayaanan mariida wa qaala allahu tacala ilahay wuxu uhi dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay biana allaha ilahay huwa alxaqu inuu yahay ka xaqa ee cibaado xaq u leh wa ana maa yadcuuna waxaanay baryaan min duuni ilahi sukidina huwa albailu ka baailka inuu yahay wa ana allaha ilahay huwa isagoo alcaliyu inuu yahay ka sarreeya alkabiiru ee weyn baryo kastoo la baryo makhluuq ilahay sukadii subxaana wa tacaala oo shuruudda ayna soo sheegnay laga waayey waa mid baatila si aayaddu ay tilmaantay wa qaala caza sulطaanuhu dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min dunihi albailu wa ana allaha huwa alcaliyu lkabiir aayaddii hore ayay isla macna yihiin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi isagoo tusaalayna siinaya caqli o aynu fahmi karno yaa ayuha nnaasu dadkiiow duriba maalu waar tusaala laydiin yeelay ee fastamicuu lahu bal tusaalahan dhegaysta waa tusaale waxa laydinku fahansiinaye waar ina aladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duuni illahi ilaahay sokani lan yakhluquu ma abuuri karaan weligood hadday jiraan dubaaban duksi ma abuuri karaan walaw ijtamacuu walaw ijtamacuu lahu ha isuguba yimaadaan be waxaad baryaysaan oo dhami haddii ay isu yimaadaan xabad duksiya ma abuuri karaan bal wax ka sii yarna duksi marka la leeyahy dee ma lahaa mafhuumo macnaheedu waxa weyaan wax yar ma abuuri karaan manaa maaha macnaheedu wax duksi ka yar inay abuuri karaan ee waa tusaale yaraan baa loo soo qaatay markaa duksiga iyo nafci daro inaan wax nafciya lahayn oo dhib uu leeyahay kaa ma abuuri karaan waa sida makhluuqaadka la bari o dham haddii la isu wada keeno duksi ma abuuri karaan awliyadan aad leedahay waxaan weydiisanayaa caruur hadday isu wada yimaadaan duksi ma abuuri karaan buu ilahay ku leeyay subxana wa tacaala adiguna caruur baad weydiisanaysaa hablaya inaba wain yaslubhum dubaabu duksigu hadduu ka siibu kala cararo shay an shay laa yastanqiduuhu minhu kama soo ridan karaan duksiga inay wax kala qabtaan iska daayay ama adiga balaayo kale ay kaa xijaabaane waxaa la dul dhigdhigee lagu qurxiyey waayo raashin iyo waxa weeyaan cunto iyo alaab qurux badan waxbay ku tixi jireen moogta iminkana dawa sidii oo kale oo qubuur baad arkaysaa qubuuraha laga dhex saarayoo inta la dhisay maryo xariira la dul dhigay oo alaabay ay dul taallo oo meesha aad yeelayso alaabtaa iyo waxaa hadduu duksigu mid kala cararo ninkan qabriga ku jira aad wax weydiisanaysaa ma ka soo ridayaa duksiga jawaabtu waa maxay dee yaa odhan kara wuu ka soo ridaya kama soo ridayo waxaan xusuusnahay qabriga sheekh kaynuun ee awbar khadleh ayaa berigii dagaal ka hore u dhacay sideed iyo siddeetankii dadka qaarkood ay yidhaahdeen awliyada waxay naga celinaysaa alaabtii qaaliga ahayd o dhan ay ku xereeyeen halkaa idhaahdeen dee lama lama jabsan karo awliyada difaacaysa rag baa u yimo quyaar intay laa ku dhufteen oo albaabadaasi ay jabiyeen wixii meesha yaallayba qaatay awliyadii markaa waa waa waa celin kari weyda alaabtaasi waa difaaci kari weyda awliyadu horta ma og tahay alaabtan inay dul taallo aad ku ballansatay war ma ka haysa horta oo ma ku maqlayaan hadday ku maqlayaanna bal horta awood ma u leeyihiin inay arrimaha noocaasi ay qabtaan hadday alaab kuu difaaci karayaan meeshay iskaga soo bixi lahaayeen oo saaad u shaqaysanaysa ad u tukanaysa u tukan lahaayeen oo daarulcamal tan ayay kusoo noqon lahaayeen dacufa waxaa taag dareeya buu ilaahay leeyihi oo awood daran alطaalibu kan waxa weeyaan wax doonaya walmatluubu kan wax laga doonayo ee la doonayo labaduba waa taag daraya mid aan duksi abuuri karin duksi aan waxba ka ridan karin de waa daciif kaaka wax kasii doonayaana de isaguna waa daciif marka waa daciif يطلب نجدة ضعيف وقال عز شانه ومن يدعو قفك بريا مع الله إله إلا تركيس إلها آخر إله كله هذا دورس إله ما هو بحن مر هذا تري إله هي هبلو ده إله وات كدك الإله معني سوى معبود وانا عابد ديو بريا لفت ده عبادات لا برهان له به وحجة أما واحد دليلة أو استمجرت حتى حجة عقلية وما يستو عقل قورا ما أيو مخلوقا بري حجة شرعية وما يستو ده دين تنمو قلب فإنما حسابك حسابتي سوحيات عند ربي إنه لا يفلح الكافرون كوا كافرين ما أفلحان مركا هذا محي تسينيسا إن كوا إلهي سكري عد بريا كافرون أيهين وأيوا كافرين بالغو شاقين مركا سأل الولي ما أفلحيان وقال الله تعالى إلهي وحوري فلا تدعها بري مع الله إلهي لا تركيس إلها آخر أو فتكون كم من نقطة من المعذبين كل عذابي قال الله تعالى إلهي وحوري ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا حق لقو عابدا مجره إلا هو إساق موياني كل شيء شيء دمانتي هالك ومد هلاك سمي ودمانيا إلا وجهه إلهي وجهه سموياني سبحانه وتعالى إذا تديسه lahu ilaahay waxaa u sugnaaday alxukm xukumkii baa u sugnaadayoo ilaahay caalamkan isaga ayaa maamula qadarka isaga ayaa iska leh sharcigana isaga ayaa leh wa ilayhi turjacuun ilaahay xaggiisa ayaa laydin celinaya wa qaala allahu tacaala ilahay wuxuu ihi isagoo tusaale labaadiina siinaya mathalu ladiina kuwii tusaalahoodu waxa weeye ittakhaduu samaystay min duuni illahi ilaahay sokadii awliyaa kuwa ay jecel yihiin oo xidhiidhinayaan ay soo dhowaysanayaan oo ay baryayaan ilaahay sokadii ka maali lcankabuud caaradii bay la mid yihiin caaro waa xayawaanka yar oo itakhadad samaysatay beytan guri bay samaysatay wa in awhana albuyuud guryahana waxaa ugu taag daran ama guryahana ka ugu taag daran ila bayt lcankabuud caarada gurigeeda wey gurya waxaa ugu taag daran guriga caarada low kaanuu yaclamuuna hadday garanayaan caqli ay leeyihiin waa tusaale waxaa la leeyahay ninkan ilaahay sokaday cid baryaya ee awliyada samaystay ninkaasi waxa uu dhisee uu dhoobdhoobay guriga caarada ayuubuu la awood yahay si gudse gurigaasi u taag daran yahay ayaa wixiisaasina u taag daran yahay in allaha ilaahay yaclamu wuu ogyahay maa yadcuuna min duunih inaana ilaahay sokadii baryahayn min shay waxba inaanay baryahayn waxaan ilaahay sukadi baryana waxba ahayn wahuwa ilaahay alcasiiz waa ilaaha awoodda iyo sharafta badan ee alxakiim xukumka xaq u leh xukumkiisuna xikmad waxa weeyaan ku dheehan yahay uu wato wallahu aclam waxka billahi ducaa gayr illah ducaau gayr illah inay mamnuuc tahay xaaraam ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in la baryo wax la weydiisto innagoo sheegnay goorta arrinkaasi mamnuuc noqonaayo iyo goorta uu noqonaayo mid mubaax ah aayaad aada iyo aada u fara badan ayaa sheekhu uu soo arooriyey aayaadkaasi in badan oo ka mida ayaynu akhrinay oo qaar badan oo ka mida ay ku cad yihiin inay tahay baryadu mid cibaada oo ilaahay subxaana wa tacaala kelidii xaqu uu leeyahay qaar kalena ay tilmaameen ilaahay subxaanahu wa tacaala cid aan ahayn baryada la barya inay tahay kufri iyo shirki millada iyo diinta lagaga baxayo aayaad kalena ay tilmaameen kuwan la baryaya makhluuqa ah inaanay waxba qaban karin oo aanay lahayn awood ay wax ku qabtaan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tusaaleeyey beyt alcankabuud guriga caarada oo kale xagga taagdarrada qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi yuuliju ilaahay waa geliyaa alleyla habeenkii fi nahaar maalinta ayuu geliyaa wa yuuliju waa geliyaa annahaara maalintiina fi lleyl habeenka ayaa u geliyaa waxaa culimmadu ay yidhaahdeen macnuhu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala habeenkiiyo maalintaba isaga ayaa maamula sida loogu jiro maalin ayuu habeen dhinacaa ka soo gelayaa oo dhinacaas ay ka soo madoobaanaysa oo ilaahay baa subxaana wa tacaala habeen soo gelinaya ama sida loogu jiro habeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala iftiinkii maalinta xaggaa uu ka soo gelinaya waxaa kaloo culimmadu ay yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacaala mararka qaarkood waxa uu yaraynayaa maalintii oo habeenkii ayaa ku durkaaya mararka qaarkoodna waxa uu yaraynayaa rabbi subxaana wa tacaala habeenkii oo maalintii ayaa ku durkaysa waa ilaahay awooddiisa ayaa arrinkaas wayna tusinaya iyo inuu isagu yahay ka caalamka maamula wasakhara ilaahay waa sakhiray ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayixi kullun mid kastoo kuwaa ka midi yajri wuxuu ku socdaa liajalin musamaa ajal la magacaabay oo loo jira ayuu ku socdaa bimacnaa habeenku ilaahay buu ka amar qaataa maalintuna ilahay bay ka amar qaadataa qoraxda iyo dayixuna ilaahay bay ka amar qaataan subxaana wa tacaala ilahayna amarkiisa ma khilaafaan dalikum kiinaasi sidaa sameeya allahu ilaaha kelidii xaq cibaado ula weeye wa rabbukum ah ka idinka idin abuuray lahu waxaa u sugnaaday almulku lahaanshihii baa u sugnaaday oo koonka oo dhan isaga ayaa iska leh waaladiina haddaba kuwan tadcuuna aada baryaysaan min duunih ilaahay sokadii maa yamlikuuna ma haystaan min qitmiir xoob timireed ma laha oo caalamkan kuma laha xoobka timirta aayaad kalena waxay ka cabireen naqiir macnaa godka yar ee lafta timirtu dhabarka ay ku leedahay daloolkaa yar in leeg caalamkan iyo adduunkan kuma laha maha iyaga kuwa habeenka iyo maalinta maamula ee isweydweydaarinaya kuwa qoraxda iyo dayaxo amarkooda ay ku socdaan maaha mulkiga caalamkan iyo lahaanshihiisana waxba kuma laha kuwanaad ilaahay sokadii baryaysaan ee waa laydin caqli celinayaa ee ilaaha subxaana wa tacaala kownkan iskale maxaad u baryi weydeen in tadcuuhum haddaad iyaga caabudaan oo aada baridaan laa yasmacuu maqli maayaan ducaa'akum baryadiin oo kuwa maqlaaya maaha oo waxaa la baryayaa ee baryadooda sharcigu uu diidan yahay imaa inay noqdaan kuwo ah jamaadaad waxyaaba manoola ah oo waxaa lagula khidaabaya lagula hadlaya aan garanahayn sida kaynta iyo dhagaxaanta iyo qoraxda iyo dayax iyo imaa inay noqdaan kuwo maqan oo aan la joogin ciddan baryaysa sida malaa'igta oo kale waa imaa inay noqdaan kuwa markooda hore noola laakiin dhintay oo xabaal lagu riday kuwaasoo dhammi waxa ay ka simeeyeen xagga maqal la'aanta in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu haddii ay maqli lahaayeen bal haddii lagaba soo qaado inay maqli lahaayeenna istajaabuu lakum idinmay ajiibeen oo waxaad weydiisanaysaan idinmay siiyeenoo maba karayaanba dee wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yakfuruun waa ay ku gaaloobayaan bishirkikum shirkigiina ilaahay subxaana wa tacaala kuwa aada la wadaajinayseen oo haddii ay ahaayeen kuwa la baryaya kuwo wanaagsan dee shirkiga iyo kufriga iyo gaalnimada raalli kama aha oo ilaahay bay uga bari noqonayaan waxay leeyihin ilaahay oo annagu arrinka noocaasiya maanaan farin ugumaanaan baaqin oo ugumaanaan yeedhin haddii kuwa xunoo arrinka raalli ka ahaa ay ahaayeenna dee ilaahay baa subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku sheegay in dadka xumaanta isku raacay maalinta qiyaamaha isdafirayaan oo kuwii la raacay kuwii raacay ay ka beri noqonayaan kuwii cid iska raacayna ay calaacalayaan oo odhanayaan alla adduunkii miyaana lagu celiyo nimankan aanu ka beri noqonno annaguna aanu dafirno sida ay noo dafireen maanta eh ilaahay wuxuu ihi walaa yunabi'uka kuuma waramo mithlu khabiir allah xogogaalkaa mid lamidi kuuma waramo oo warkan hamoodin war aan waxa weeyaan dhab ahayn cidda ku warramaysa waa allah subxaana wa tacaala khabiirka aladii yaclam bawaatin alumuur ilaahay og arrimaha kuwa qarsoon iska dhaaf kuwooda waxa weeyaan muuqdee marka aayaddu waxay tusinaysaa in ducaau gayr illah baryada ilaahay subxaana wa tacaala cid ahayn la baryaya inay tahay mid shirki ah wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum shirki baa lagu magacaabay kadalika aayaddu waxayna tusinaysaa cidda la baryaya ciddan baryaysa inaanay waxba u qaban karin inaanay maqlahayn haddii ay maqli lahaayeenna inaanay waxba u qaban karin wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi walain sa'altahum haddaad weydiiso kuwan mushrikiinta ee ilaahay cid aan ahayn baryaaya haddaad weydiiso man khalaqa asamaawaati samooyinka yaa abuuray iyo waalarda dhulalka layaquulunna allah waxay odhan doonaan ilaahay baa abuuray oo cidi lama wadaagto abuurkaasi qul waxaad tidhaahdaa haddaba haddaad ogoshiin ilaahay caalamkan inuu abuuray isagu uu leeyahay fara'aytu waar bal ka warrama maa tadcuuna waxaanaad baryaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii in araadanii allahu ilaahay hadduu ila doono bidurin dhibaato hal hunna iyagu ma yihiin kaashifaatu durri ilaahay dhibkiisa kuwa iga dulqaadaya aw araadanii ama hadduu ila doono biraxmatin naxariis iyo wanaag iyo khayr hal hunna iyagu ma yihiin mumsikaatu raxmatih ilaahay naxariistiisaa kuwa qabanaya oo gacmaha u dhigaya iga hor istaagaya jawaabtu way iska caddahay inaanay intaa midna samayn karin horta mar haddaad ogoshihiin caalamkan in ilaahay abuuray dee caalamkaa allaha abuuray ayaa iska leh oo maamulkiisana haya oo wixii dhibana xaggiisa ayay ka imanayaan wixii waxa weeyaan oo isaga ayaa qadaraya wixii wanaagiya raxmadana ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka imanayaan cid kale markaa ha ka raadinina inay wanaag idiin keenaan ama inay dhibaatada idinka dulqaadaan waanaad ogtihiin fi lxaqiiqa inaan dhibna idinka dulqaadahayn wanaag ilaahay idinla doonayna inaanay idinka hor istaagi karin haddii alinsu waljinnu ay isu yimaadaan dhibaato ilaahay kula damcay kaama dulqaadi karaan wanaag ilaahay subxaana wa tacaala kuu qorayna kaama hor istaagi karaan qul waxaad tidhaahdaa xasbiya allah ilaahay baa aniga igu filan ka baqin adigu jinka iyo shayaadiinta haka baqin asnaamta iyo awhaanta haka baqin alqubuur walmawta dadka dhintay iyo xabaalahana haka baqin waxaad tidhaahdaa aniga cidna ha igu cabsiinina ilaahay baa igu filan calayhi yatawakalu lmutawakiluun ilaah subxaana wa tacaala oo qura ayay tala saaranayaan kuwa tala saarta bimacnaa waa khabar bimacna alamar ah oo waxa weeyaan kuwa cid tala saaranaya cid cuskanaya ee arrinkooda u dhiibanaya ilahay oo qura subxaana wa tacaala ha u dhiibtaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi qul waxaad tidhaahdaa war ara'aytum bal ka warrama maa tadcuuna waxaanaad baryaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii waar aruunii bali tusiyo isha ii saara maadaa khalaquu maxay abuureenoo min alardi dhulka ka mida dhulkaa miyaad ku aragtaan wax iyagu ay abuureen kuwan aad baryaysaan am lahum mise waxaa u sugnaaday shirkun wadaag fi samaawaati samooyinka abuurkooda ilaahay ay la wadaagaan taasina umay sugnaanin oo bimacnaa ilaahay subxaana wa tacaala abuurka samooyinka iyo lahaanshooda toona lama wadaagaan waar i'tuunii bali i keena bikitaabin kitaab min qabli haada qur'aankan ka horreeyey aw ahaaratin ama raad ii keena min cilmin aqoona in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan bal waxaad ii keentaan kitaab ka horreeyey qur-aankan oo tilmaamaya in caalamkan cidi ilaahay la abuurtay ama ay la leedahay ama balraad cilmi oo waxa weeyaan la tix raaci karo keena ma jira dee haddaad run sheegaysaan keena haddaad keeni weydaanna dee shirkiganaad sheegaysaan wuxuu ka mid yahay min kadibikum wa ifkikum beentiina iyo been abuuradkiina ayuu ka mid yahay wuxuu ilaahay yihi waman adallu yaa ka baadi badan miman mid yadcuu barya min duuni illahi ilaahay sokadi man mid baryaayo laa yastajiibu lahu aan ajiibahayn ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama aan ajiibahayn manaa wuxuu baryayaa shay jamaada ama wuxuu baryayaa cid ka maqan ama cid dhimatay ciddaasi jawaab ka heli maayo ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaamana jawaabta uu ka helaya ilaahay baa tilmaamo wuxuu ihi wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana baryadaasi waa dadka ama makhluuqaadkaa la baryayaa waa ka gaaloobayaano waxay leeyihiin waxani waa shirki aanaan shaqo ku lahayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku xukumay cidda ilaahay khayrkii baryaysa inay ku sugan yihiin baadita ugu daran wahum iyagu kuwaa la baryaya can ducaa'ihim kuwa baryaaya baryadooda haafiluuna waa kuwa moogan oon war baan ka haynin cidlo ayaa markaasi qayla ay kaaga dhammaatay iyo dhawaaqa ciddan aad baryaysaa warba kaama hayaan buu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala waa moogan yihiin baryadaada weliba intaa waxaa ku raaca wa idaa xushira annaasu dadka marka lasoo ururiyo maalinta qiyaame ee garoommada qiyaamo lasoo tubo kaanuu waxay ahaanayaan kuwii la baryaayey lahum kuwii baryaayey waxay u ahaanayaan acdaan cadow bay u noqonayaan oo siday cadow ugu noqonayaan waxay tahay haddii kuwo wanaagsan ay ahaayeen kuwa la baryayo lagu fitnoobeen dee raalli arrinkaa kamay ahayn dadka ahlu shirkigaana cadaawa ayaa ka dhaxaysa haddii waxa weeyaan ay ahaayeen kuwa aan wanaagsanayna oo xumaan lagu dabagalayna kuwaa laftoodu ciddii xumaanta ku dabagashay ay lumiyeen waa ka beri noqonayaan ibliis baa ugu weyn ibliis cidda wax lumisa ibliisna waa ka khudbadda ka jeedinaya naarta dhexdeeda ee u jeedinaya waxa weeyaan qoladii raacday ee odhanaya wallahi anigu maanta waxba idinkama tari kara idinkuna waxba igama tari kartaan aniguna idinmaan khasbin ee waan idiin yeedhay ilaahayna waa idiin yeedho deeto aniga ayaad i raacdeen marka waxbaa qayliina ee anigu idin qaylay idiin qayshan maayo idinkuna hay qayshanina ee halkiina waxa weeyaan ku jira ciddii ibliis ka sokaysay xumaa lagu raacayna saasunbay samaynayaan wa kaanuu waxay ahaanayaan kuwaa la baryay bicibaadatihim kuwaasi waxa weeyaan baryay baryadooda kaafiriin kuwa ka gaalooba ayay noqonayaan oo bimacnaa yidhaahda annagu shaqo kuma lihin oo ka beri noqda waxaa kaloo aayaddu ayna tusinaysa arrin muhima aayadda awalkeeda waxaa lagu sheegay baryo waxaa ihi qul ara'aytum ma tadcuuna min duuni illah ka warrama waxaanaad baryaysaan ilaahay sokadii aakhirkeedana baryadii waxaa la tilmaamay inay cibaado tahay oo waxaa la yidhi wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin idan baryadu waxaa haddii ilaahay cid aan ahayn loo leexiyo shirka ay u noqonaysaa liannaha waa cibaada iyada lafteeda ayaa cibaadaha sa aayaddu ay tilmaamayso wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi wa ana almasaajida masaajidi masjid waxaa la idhaha mawdic sujuud meesha lagu sujuuda ayaa la yidhaahdaa marka almasaajid iminka waxaa looga jeedaa kullu mawqic oo saalixun lisujuud meel kastaoo u habboon in lagu sujuudo ayaa looga jeeda waalardu kullahaa masjid dhulku dhammaantii waa masjid weeye macnaa in lagu tukadaa waa u habboon yahay oo bimacnaa waa suurtagal ilaa meelaha laga soo reebay mooyaane sida qabriga iyo kudaafadda iyo xamaamka iyo meelaha lamida markaa dhulkaa lagu sujuudayaa lilaahi ilaahay baa usugnaatay oo ilaahay baa iska leh ee falaa tadcuu ha baryina maca allahi ilaahay la jirkiisa axadan midnaba oo ilaahay kelidii barya oo baryada u barax tira oo u khaalis yeela qaala allahu tacaala ilahay wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa inamaa adcuu waxaan anigu baryayaa rabbii rabbigay walaa ushriku bihi lana wadaajin maayo ilaahay axadan midna la wadaajin maayo kuu doonaba ha noqdee oo muwaxid baan ahay bimacnaa qul waxaad tidhaahdaa inii anigu laa amliku lakum idinka idiin hanan maayo daran dhibaato iyo walaa rashada wanaag iyo hanuuntoona waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa amarkaa la siinaya oo laleeyahay makhluuqaadka waxaad ku tidhaahdaa anigu wax dhibaato haba yaraatay aan idin gaadhsiin karaa ma jirto midaan idinka celin karaana ma jirto wanaagna anugu gacanta idinkuma hayo arrimahaasoo dham waxay gacanta ugu jiraan ilaahay subxaana wa tacaala ee ilaahay ku xidhnaada oo ilaahay subxaana wa tacaala ka amar qaata oo ilaahay kelidii barya wuxuu yihi sheekhu walaayaatu aayaadka fii hada albaab baabkan isagaa ka hadlaya kaiiratu way fara badan tahay walaxaadiidu kadalik axaadiiduna waa sidaas oo kale uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaga hadlay inay baryadu tahay cibaado ilaahay in loo khaalis yeela ay waajib tahay minhaa waxaa ka mid a axaadiidaasi can nucmaan ibni bashiirin radia allahu canhuma nucmaan ibnu bashiir waxa uu ka mid ahaa saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwii weliba dhalinyartahaa ee aadka iyo aadka waxa weeyaan u da-da yaraa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi adducaau ducadu huwa isagu alcibaada isaga ayaaba cibaadadii ah macnaa tiirkii cibaadada isaga ayaa ah ducada loo jeedaana waa cibaadadii oo dhan bimacnaa ducaau lmasala oo tii weydiinta ah iyo ducaau lcibaada oo ah waxa weeyaan duca aan qofku ilaahay afka aan waxba ka weydiinahayn laakiin uu samaynayo afcaal wanaagsan oo ficilkiisu uu tusinayo inuu ilaahay wax weydiisanayo ilahayna wax ka magan gelayo waxaay ka mid tahay cibaadooyinka waaweyn markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahy adducaau huwa alcibaada waxau inoo sheegayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaan ilaahay cid aanayn aan loo leexin karin oo ay waajib tahay ilaahay subxaana wa tacaala in loo gaar yeelo uma dabeetana qara'a wuxuu akhriyay rasuulku aayadda uu rabbi yidhi wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yihi udcuunii war aniga i barya astajib lakum ducada waan idinka aqbali doonaa waa ballanqaad xagga ilaahay ka ahaaday subxaana wa tacaala baryadiina mar hadduu ilaahayna amray dee waa cibaada shay kastoo ilaahayna amray ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska kibrinaya can cibaadatii cibaadadeeda kuwa iska kibrinaya sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama naarta jahannama daakhiriina xaalaha yihiin kuwo dullaysan waxaa markaa aadu ay tusinaysaa ducadu inay tahay cibaado aayadda awalkeeda ducaa baa lagu magacaabay wa qaala rabukum udcuunii aakhirkeedana cibaado inay tahay baa lagu sifeeye waxaa la yidhi yastakbiruuna can cibaadatii marka ilaahay cibaadadiisa ninka iska kibriya wax kalunbuu caabudayaa cibaadadiisa uu ku dulloobo waayo ibni aadamku cibaado la-aan ma joogi karo ciduu caabudo ayuu u baahan yahay ilahay ninka caabudi waayo makhluuq kale ayuunbuu caabudi ilaahay cibaadadiisa waxaa lagu helaa cizo iyo sharaf baa lagu helaa iyo rifco haddii iyadoo laga cararana cid kale ayuunbaa la caabudi doonaa cibaadadiisa waxa weeyaan lagu dulloobo وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب وحفول عبد الله بن عباس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قداشي سيوفول يوما مالد معنى داب أور أما فرس أما الضمير ورسولك فوشان أي سقنا حق الدمك فوله أنا رسول ردف النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أرب بنام بيد هذه العلماء إن داب الله وقف وفولان أما صدح ما وحلا مدي laakiin waxaa shardi u ah un inay taxamuli karto arrinka noocaasi inay qaadi karto oo dhibaato waxa weeyaan aanu ku ahayn faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi waxaa kaloo laga qaadanaya baa culimadu arrinkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa iyo sida kibirka waxa la dhahdo uga fogaa dameer ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu iska fuulaayey oo dusha u ka saaraa dameerkaasi ayaa weliba kelidii aanu ku ahayn oo saxaabo kalena waxa weeyaan ay la saaraayeen wuxuu ihi rasuulku markaa isagoo la hadlaya cabdullaahi ibnu cabbaas oo inan dhalinyaro ah oo in adeerkii ah yaa ghulaamu buu ihi waar inankaagan yarow innii anigu ucallimaka waxaan ku barayaa kalimaatin kelmado kooban ayaan ku baraya jumla jumal iyo cibaaraad kooban ayaan ku baraya ixfad illaaha ilaahay ilaali yaxfadka ilaahay waa ku ilaalin doonaaye ilaahay ilaalin kale kaagama baahna adiga ilahay waa haniyun can alcaalamiin laakiin ilahay ilaali marka lagu leeyahy macnaheedu waxa weeye war ilaahay waajibka uu kuu diray ka soo baxa oo ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa waxa weeyaan ilaali ilahay wuu ku ilaalin doonaa lianna aljazaa min jinsi alcamal abaalmarintu waxay la nooctaa oo ay la jinsi noqonaysaa camalka aad qabato ixfad illaha yaxfad ixfad illaha ilaahay xifdi tajidu waxaad ka heli doontaa tujaahaka hortaada ilaahay xifdiyo sharcigiisa iyo diintiisa ilaali markaad u baahato ee dhibaata waxa weeyaan ay ku qabato ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu gargaari doonaaye idaa sa'alta waar markaad cid wax weydiisanayso fas'al illaah ilaahay subxaana wa tacaala weydiiso waida stacanta haddaad cidkaa cid kaalmaysanaysana fastacin billaah ilaahay kaalmayso sidaas ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inankaa yaree dhallinyarta tawxiidka ugu barbaarinaya oo u baraya ilaahay qura inuu baryo ilaahay oo qura inuu kaalmaysto halka dad fara badan ee carruurtooda ay ku barbaariyaan shirkiga iyo khuraafaadka oo ay ka dhaadhiciyaan in ilaahay khayrkii waxa weeyaan la baryo oo la kaalmaysto wax la weydiisto arrinka waajibkaay waa kacayn kana in carruurta yar lagu barbaariyo tawxiidka iyo caqiida saxiixa ee saafiga ah lianna atacalluma fi sikar kanaqshi cala alxajar barashada yaraanta wax lagu bartaa waxa ay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen dhagaxaasi la xardhay ee bimacnaa wax lagu qoray sida daloolada dhagaxa lagu sameeyey aanay u baaba'ahayn ayaa ilmaha yar waxaa intuu yar yahay la baraana aanay uga masaxmahayn ilmaha yari waa ka safxatin baydaa waa xaashi ama bog cad weeye marba wixii lagu qoro weeyaan haddii xumaan lagu qorana xumaantaasi ayuu ku barbaaraya haddii wanaag lagu qorana wanaaggaasi ku barbaaraya sidaa awgeed ayaa ayuub isktiyaani wuxuu odhan jiray raximah اllah min nicmat اllahi calى اlxadaثi wاlacjami an yuwafaqa lisaaxibi الsunna min awali wahla nicmooyinka ilaahay uu siiyo ilmaha yaro dhalinyartaa iyo qofka cajamigaah ee luqada carabta aan fahmahayn nicmooyinka ilaahay uu siiyo waxaa ka mid a inuu ilaahay marka u horaysaba la kulmiyo qof saaxibu sunna ah qof sunnada rasuulka alayh الsalatu wasalaam raacaya oo sunada iyo dariiqada saxiixa ku barbaariya waayo qof wax kala fahmaya maa qofku markuu yar yahay markuu cajami yahayna waa sidaas oo kale marba waa sidii wax loogu qoriyo sidii wax loogu fasiro marka cid si wanaagsan wax ugu fasiraysa oo sidii xaqu ahaa u sheegaysa in la waafajiyo marka u horaysa waa nicmo weyn sidaa ogeed ayaa dadka caajimtaa ay yihiin dadka ugu shirki badan akharu nnaasi shirka weeye liannahu haddii la idhaahdo qul acuudu birabbi nnaas baa tusinaysaa in qabriga hebel lagu dawaafi karo run buu moodaya isagu haddii waxa weeyaan saasoo kale la yidhaahdo ilaahay kayrkii waa la baryi karaa oo la yidhaahdo waxaa u daliila qul huwa allahu axad run buu moodaya waayo macnaheeda ayaanu garanahayn qofku haddii luga alcarabiya uu garanaayo inuun ayaa wax uu kala